warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in dadka macluusha iyo aafooyinka ka dhashay ugu dhintay soomaaliya sanadkii laba kun koob iyo tobanka ay dhan yihiin laba boqol konton iyo sideed kun warbixintan oo in muddo ahba la hadalhayay ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada nairobi warbixintan warbixintu waxa ay sheegaysaa in ka sokow digniinaha hore ee laga bixiyey macluusha haddana beesha caalamku ay ka gaabisay inay deg deg wax uga qabato arrimahaasi wariyaha v o a bariga afrika geb jeslow ayaa tegay goobtaasi warbixin uu nooga soo dirayna waxaa soo koobaya ibraahim xasan daandure warbixinta cusub ee xafiiska qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha bini'aadminimada uu soo saaray maanta oo khamiisa ayuu ku muujiyey tirakoobkaasi naxdinta leh ee badbaada la'aanta cuntada oo ka soo bilaabanaysa bishii oktoobar ee sannadkii labada kun iyo tobankii ilaa iyo bishii abril ee sannadkii tegey ee labada kun iyo laba iyo tobankii daraasadaasi oo lasuu xiganayo ayaa muujinaysa in boqol iyo saddex iyo soddon kun oo carruura oo da'doodu shan jir ka yar tahay ay dhinteen una dhinteen sababa la xiriira cunto la'aan iyo iyaga oo u nuglaa xanuunnada gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya ayaa ahaa halbowlaha macluusha iyadoo qiyaas dhan boqolkiiba siddeed iyo toban ay carruurtu dhinteen markii ugu sarraysay waxaa bil kasta halkaasi ku dhimanayay soddon kun oo qof isuduwaha xafiiska qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha bini'aadminimada ee soomaaliya filip lazarani oo saxaafadda muqdisho ula hadlay maanta oo khamiisa ayaa waxa uu ku tilmaamay tiradaasi mid naxdin leh isagoo uu sheegay in wax badan la qaban kari lahaa si looga hortago intaanay xaaladdu heerkaasi xun gaarin
kadib markii abaarta shaaca laga qaaday bishii februari sannadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii hay-adaha samafalku si adag ayay uga hadleen waxaannu ka barannay casharo waxaana tan iyo bishii ogost sannadkii labadii kun iyo tobankii aannu ka digaynay in cunto yaraantu sii kordhi doonto laakiin jawaabtu aad ayay u hoosaysay abaarta ayaa si rasmiga loogu dhawaaqay bishii julaay ee sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii waxayna ka dhalatay iyada oo laba sano isxiga roob aanu diin islamarkaasina ay xoolo badani dhinteen dhulka sida baan ay waxyeeladu u soo gaartay ayaa ahaa dhulkii ay maamulayeen al-shabaab oo u diiday in gargaar la gaarsiiyo taasi oo xaaladda sii xumaysay lazarani ayaa sheegay in qorshaha dhinaca horumarinta looga baahan yahay in culeys la saaro in mustaqbalka ay bulshada soomaaliyeed awood u yeeshaan siday isaga caabin lahaayeen abaaraha
waxaannu u baahannahay in si firfircoon muruq iyo maalba loo geliyo dadka soomaaliyeed si looga baxo abaaraha soo noqnoqonaya qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhowaad saddex milyan oo qof oo ku nool soomaaliya weli ay gargaar u baahan yihiin ururka al-shabaab ayaa weli gacanta ku haya dhul badan oo ka mida koonfurta soomaaliya inkasta oo laga saaray magaalooyinka waaweyn xukuumadda cusub ee soomaaliya ayaa ku dadaalaysa sidii ay adeeg u gaarsiin lahayd dhulka ka baxsan caasimadda muqdisho haddaba maxay ka dhigan tahay tirokoobkan ay qaramada midoobay ay ka bixisay dadka iyagu ugu dhintay macluusha iyo cuntayarada dalkaasi soomaaliya su-aashaasi ayaa maxamuud mascade uu hordhigay cabdulaahi jimcaale oo isagu ah guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka oo qeyb weyn isagu ama hay-addaasi ay ku lahaydba maamulka gurmadkii dadkii ay macluushu afaysay waxaana uu ku jawaabay sida
sanadkaas runtii dhibaato xaddaaf ah waa dhacday oo masiibo qaran ah oo dalka soomaaliya ay ku habsatay gaar ahaan gobolada koofureed oo runtii abaaro isxigay dhowr sanaha ay ka dhaceen inta badanna runtii in ay dhibaatooyin fara badan dhimasho badan dhacdayna waa wax jira oo muuqda oo magaalada muqdisho waxaa kusoo qulqulaya dad aada u qaxootiya u ah oo qaarkood sheegay inay dad kasoo dhinteen maalmihii u horeeyana dhimashadu ay jirtay laakiin gurmud badan oo la sameeyey bilihii ugu dambeeyey sanadkaas two thousand eleven iyo bilowgii two thousand two alif wax badanaa la badbaadiyey runtii wax badanna waa la qabtay hay-addan iyo kaashanaysa hay-ada badanna waa badbaado weyna la sameeyey ilaa afar shan bilood lix bilood kadib xataa qaramada midoobey ku dhawaaqday inay musiibadii yaraatay oo baahida ay dhamaatay laakiin waa dhici kartaa inay tira inkastoo aan isleeyahay tiradaasi runtii aniga shaksiyan waa aaday badbadis u tahay laakiin dhibaato xoogla waa jirta waana dhacday waa tahay sidoo kale warbixintu waxay sheegtay in bishii ay soddon kun oo qof u dhiman jireen macluusha taa lafteeda haddii aad fiiriso ka hay-ad ahaan macluumaadkiinana aada jalleecdo sidaa wax ma u jireen baad is leedahay wallahi horta sida ay u helaan macluumaadkaas ma aqaan dalku waa kala xiraa xoogaa gobollo waxaa jiray runtii dhibaatadii aada ugu badneed oo shabaabku gacanta ku hayay muxuu ahay laakiin gobollada dawladdu gacanta ku haysay markaas oo magaalada muqdisho ugu badneed intii soo gaartay runtii ma ahayn intaas iyo in dhawaada uga yareed waa wax markiiba joogsaday oo bil laba bil kadib markiiba aada usoo yaraaday afar bil shan bil kadibna joogsadayba dhammaan marka tiro hore oo ka horeysa howlahaas haddii ay tahay ma aha laakiin markaan dambe tiro intanama dhamayn heer kadibna waa joogsadeen waa garta laakiin abukati cabdulaahi sidoo kale waxaa jirta dadku inaanay un muqdisho keliya usoo qaxaynin oo dhinaca xadka kenya ilaa xeryaha dhadhaab ay dad fara badan oo macluusha dhibaatadeeda kasoo qaxay ay tageen marka haddii dhinacyada laga fiiriyo soo lama oran karo tiradu markaa dhinaca saxda way u dhowdahay lama dhici karta horta waa sax etoobiya loo qaxay waxaa loo qaxay kenya waxaa loo qaxay xataa gobollo kaleeto laakiin annaga intaan ka warhayno oo guud ahaana marka la yidhaaho matalan maalin walba waxaa dhimanaya soddon qof oo bishii lagu dhufto oo intaasoo bilood matalan tiradaasa maanaa dhibaatadu ma soconin bilooyin aada u fara badan wax wakti kadib ah dadku waxay galeen xeryo qaxooti ah oo kala duwan gargaar kala duwan ay aduu ubixiyeen waxay kadibna waa joogsata anaga waxaan isleeyahay tiradaas tiradaas inay xoogaa zaa'id tahay waaya warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in kala bar dadka dhintay ay caruur yihiin oo macluusha u dhintay arrintaasu adiga sideed u aragtaa wallahi sax waa horta dhimashada waxay u badneed waa caruur caruur badan oo safar lala soo gala qaarkood oo muxuu ahay nafaqa daro iyo cudurro iyo waa sax dadka dadka ugu nugul waa carruurta waa dhici kartaa dhinacaas inay wax ka jiraan badan saraakiisha qaramada midoobey abukati cabdilaahi waxa ay sheegeen in inkastoo beesha caalamku ay ka digtay ee dhibaatada ka dhalan karta ee robabka la waayey ka hor macluusha haddana beesha caalamku ay ka gaabisay in ay ka hortagto ee masiibada marka maxaad u malaynaysaa in laga bartay macluushii dhacday sanadkii labada kun koob iyo tobankii wallahi waa sax horta oo qayladhaan badan oo la sameeyey dawladdu sameeyso dadka la sameeyeen runtii waa laga gaabiyey laakiin markii ugu dambeyso xataa dadku qaxeen oo meel walba gaareen xataa waa laga gaabiyey laakiin ayaamihii u dambeysay madax sare sida wasaaraha turkiga iyo ismaaciil cumar geelle iyo ingiriiska iyo dad badan ay yimaadeen yaa runtii aada wax loo qabtay waana laga gargaaray marka runtii waxaa laga barta waxaa waaye dhibaatooyinka waa laga warhayaa caalamku wax walba waa og yahay muxuu ahay warbixino badanaa la helaa marka in si dhaba loo qaato oo runtii haddii wax la qabanayo wax la qabto hadda waxaan ogahay xataa hay-adaha qaramada midoobay dadka aada usii gaabiyay kamid yihiin oo gurmadka hadda aniga muqdisho kalaan ogeyn dadka ugu badnaa waxay ahayn haadihii carabta iyo haadihii islaamiga oo runtii markiiba keena raashin nafaqa iyo raashin qiimo badan marka si in loo qaato aada oo runtii seriasa runtii waa si bini aadanimada loo badbaadiyo waa wax loo baahan yahay in laga bar duruusta noocaas oo kaleeta ah hadda waxaa ka taagan matalan soomaaliya labada webi meelaha ay yimaadaan iyo rogo badan oo da-aya qayladhaan badan hadda socota in la sameeyo dad badanaa qaxay dad badanaa muxuu ahay barakaca ka barakacay dad badanaa cudurro iyo wax heleen beero badan iyo waxa ku dhamaaday waxyaabo badan oo dalaga ku baaba-ay maanaa qayladhaana hadda wadna inaan sameyno oo aan sameyneyna saddexda isbuuc lasoo dhaafay waxaad moodaa xoogaa in laga aaminsan yahay oo aan sidii la wax looga qabanayn marka taasoo kaleeto waa keenaysaa inay dhibaatooyin badan dhacaan oo markii wax badan oo xeeri fandheer kala dhacaan la yidhaha waxbaan ka qabanayna in lasoo degdego waayo duruusta laga baranayo runtii
kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi jimcaale guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka oo u warramayey maxamuud mascade